xaalad kacsanaan ah ayaa laga dareemayaa gobolka oromiya ee dalka itoobiya kadib markii ay halkaasi maleeshiyaad hubaysan ku dileen tobannaan ruux weerarkan lagu dilay dadka shacabka ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka horokudhuura gobolka walaaga ee ka tirsan ismaamulka oromiya waxaa weerarkan lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen jabhadaha hubaysan si gaar ah kooxaha amxaarada iyo oromada in ka badan labaatan ruux ayaa la sheegay in lagu dilay weerarkan cusub ee ka dhacay gobolka oromiya ee dalka itoobiya oromiya ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxaa ka socday dagaal u dhexeeya dowladda itoobiya iyo jabhado kale oo kasoo horjeeda maamulka abiy axmed iyadoo wadahadallo nabadeed oo lagu doonayay in la dhex dhigo lagu guuldaraystay inay kasoo baxaan horumar la taaban karo waxaa jira cabsi laga qabo in dagaalada ka socda gobolka oromiya ay sii kordhiyaan walaaca xooggan ee la xiriira amni darada qalalaasaha siyaasadeed iyo kuwa bini-aadannimo ee dalka itoobiya uu wajahayo